ubax maxamed cabdille oo ah hooyada dhashay yaxye cabdi oo ahaa wiilkii dhallinyarada ahaa ee diyaaradda ku daba dhigay bishii abril ee sanadkii tegey ayaa la keenay dalka maraykanka kadib markii ay heshay dib u dejin ubaxyo carruurteeda waxaa laga soo qaaday xerada sheeldheer ee dalka etoobiya halkaasi oo ay qaxooti ku ahayd ubax oo la dejiyey buffalo ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay inay timaado maraykanka oo ay la midowdo wiilkeeda naftiisa halista u geliyey iyo carruurteeda inta kale saare axdi axmed oo kula xiriirtay khadka telefoonka ayay uga warantay dareenkeeda caawo la afar ayaan joogaa dalka maraykanka new york buffle maasha allah alxamdulilah ilaahay baa mahaddaa iskale walaal waa tahay xaggee lagaa soo qaaday etoobiya ayaa layga soo qaaday walaal kaamka sheerdheer seed u aragtaa in lagu keenay dalka maraykanka oo laga yaaba in ilmahaaga aad dib ula midoobi doonto wallaahi waxay ila tahay in mahaddaas ay ilaahay leeyahay midda kale ay leedahay dawladda maraykanka ay ku mahadsan tahay aado weyn una mahad celinaya dawladda maraykanka muddo intee la-eg ayay socotay howsha in lagu keeno maraykanka brocesskaygii hore kadib intii yaxye la helay abriil abrilsheedii kale ay ahayd ilaa iyo waktigaanay soo socotay sanad gudihiisa marka hadda waxaa lagu dejiyey buffalo new york ha buffalo new york aan deganahay balse hadda waxaan jeclahay in aan ubadkayga helo aan u midowno waxaad iga warantaa yaxye cabdi tan iyo waktigan weli dib ma isu aragteen kugu yimid garoonka ilmahaagii ma lagu keenay may wallaahi midda aan jeclaa oon ku habeen walba aan ku fekeri jiray in aan halkaas gasho caloosha ah wallaahi iima suuragelin balse taleefonun baan ku wada hadalnay aniga isaga marka xaguu joogaa isaga hadda wuxuu joogaa minnesota ma aabihiisuu la joogaa mise may aabihii lama joogo gabar do u ah la joogaa marka imaatinkaaga halkan ma laga yaabaa inaad isagii iyo ilmaha kaleba aad dib u midoodaan ood u kulantaan waa laga yaabaa inaan midowno balse midaas waxaa igu caawin karo dawladda maraykanka iga caawin karto ma codsat ma codsata adiga haddaan codsanayaa dawladda maraykanka in ilmahayga meeshii weliba wiilkayga diyaaradda ka galay in aan horta arko oo ciyaalka layskugu kaayo keeno aan horta midaasaan in badan ku fakeray oona jeclahay waayahay marka haddaa wada hadasheen yaxye sidee buu u arkay dareenkiisa in lagu keeno maraykanka wallaahi wuu ku farxay in in lay keeno balse wuxuu igu yidhi hooyo iskuol ayaa ii socdo inaa adiga ii timaadid ayaan jeclahuu yidhi waayahay waxaad ii sheegtay muddo sanada inay soo socotay howsha in lagu keeno gudaha dalka maraykanka yaa ka qayb qaatay intii howshan ay socotay wallaahi laanta socdaalka ee i m dawladda maraykanka uni c r r etoobiya intaas bay ka qayb qaateen waa garta marka dhammaan hay-adihii iyo dadkii qeybta ka ahaa maxay kaaga sheegeen haddii ilmahaagi dib aad ula midoobayso ood u arkayso iyo haddii si gaara gudaha maraykanka lagu dejina wallaahi kolay way igu faraxsan yihiin inaan is aragnay ilmahayga i o m la-aanta socdaalka aada iyo aaday igu hambaliyeeyeen ayagana ugu hambalyeynaya sida fiican ay iisoo dhaweeyeen ilaa iyo waktiga diyaaradda ilaa iyo hadda meeshaanay i keeneen marka intii hadda ii dhimanna waxaan ka codsanayaa in ilmahayga dawladda maraykanka si wacan oo wanaagsan sidii awalba ay gacan igu siiyeen inay haddana iigu dhamaystiraan aan ka rajeynayaa buffalo miyaad deganaanaysaa mise waxaad u wareegi doontaa marisora iyo meesha carruurta ay jiraan qayb buffal buffalo walaal maba seexdaba cuntana igama degto wallaahi ilaa aan ilmahayga arko hadda inaan adduun joogo inaan aakhiro joogaba isma ogi waayo ilmaa iga maqan walaal maraykan keliya dalxiis aniga uma imaan in aan ilmahayga isku soo urursado oon aan maxay ahayd aan hal meel ku wada noolaano oo ilmahayga dhibaatadii hore soo gaartay aan hadda ka baabi'iyo aan mar walba ku fakeraa walaal haye oo kaasaa marka waxaan codsanayaa hay-adaha xuquuqul insaanka u doodaan in ilmahayga iyo ani ukaayo keeno waayahay aabahood weli wax xiriira ma la samaysay may waxba xiriir nagama maanan samayn aniga isaga waayahay ubaxe waxaad iiga warantaa marka bal hadda waxaad sii joogaysaa deegaankan hadda aad joogtay buffalo mase waxaad u wareegi doontaa meesha carruurta ay joogaan meesha carruurta ay joogaana habeen iyo maalin ku fakeraa cunto igama degin saan u imid afartaas cisho walaal marka hooyo aada u dhibaataysanaahay ubadkeedana u baahan waa tahay bal waxaad iga warantaa marka hadda meesha lagu dejiyey iyo saad u aragta iyo soo dhaweyntii lagu sameeyey hay-adaha hadday noqoto iyo dawladda maraykanka ood ka heshay dib u dejintaba
wallaahi dawladdu ay soo dhaweysay guri waa lay geeyey alxamdulilah waxaan cuno iyo meelaan jiiftaba horta waa lay siiye balse aniga niyadaydaana haddi ku ahayn inaan halkaan joogo walaan ilmihii inaan u tagaan rabaa saa kalaan la joogo inaan ka codsado hay-addii i keentay waaya aa maxay ku leeyihiin marka weli de ma aan wada kulmin laakiin saakaan u socdaa gabadhii kiiswokarkii ay ahayd saakay ii geynaysaa waayo dareenkaaga adoo eegaya maxaad ku dar lahayd waraysiga intaasi waxaan ku dari lahaa wallaahi maxay ahayd aniga mar walba aanan ku hadlaayaa aanan ku jiifaa aanan ku istaaganahay in ubadkayga iyo aniga laisku kaayo ubax maxamed cabdille oo u waramaysay sahre cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa v o a